ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeena ku soo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo magaalada caasimadda ee muqdisho maanta kaga qayb galay madal ballaaran oo si adag kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin maxaaladda siyaasadeed ee waddanka waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaad arrintaasi la xidhiidha waxyaabaha kale aad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid noqon doona faahfaahinta khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee soomaaliya waraysi ayaan idinkaga heenaawada caawa barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan warbixinada kale aad barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan haddii rabweyne laga helo waxaa ka mid noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyey howlgallo ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka fuliyeen degmada burahakaba oo ay kaga hortageen qaraxyo ay al-shabaab doonayeen inay halkaasi ay ku beegsadaan waan idiin soo gudbin doonaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliyana waxa uu xarunta wasaaradda gaashaandhigga uu ku qaabilay egeya gaarka ee dowladda jarmalka u qaabilsan geeska afrika kulankaasi waxyaabihii lagaga hadlay ayaanu idiin soo gudbin doonaa halkee ayuu marayaa shirka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho ka socday macluumaad ayaan idinkaga heenaa oo barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan warbixinadaasi waxay soo kordho ayaad maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada wareegga
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
ayaanu idin leenahay meel walba waa joogtaan raadiyo haddana sida magaalada muqdisho ayaan naga dhegaysanaysaan muddada erkaleerkeedu yahay kuwii sagaashan dhibic shan magaartiisaba markaas ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kalefum kuu gaaro qaybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wararka la xidhiira faahfaahinta khasaaraha ka dhashay ee qarax aad u xoogan oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan qaraxan ayaa lala bartilmaamaysaday goob ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidamada ammaanka ee magaalada beledweyne qof ka mid ah dadka goobjooga u ahaa dhacdadan ayaa goor sii horeysay ka wareystay
shantii hore ayaalow margawada bambo bambo gacmeeda lagu soo tuuray meel hadda ciidamada jabuuti hore dugnaa magaalada geeskeeda xagga kaasoo kulley hal ruuxna ku dhintay dhaawacunuuna shar yaran ilaa hadda waa gartay waa halkee goobta qaraxu uu ka dhacay
waa magaalada badweyne qeybteeda galbeed gaar ahaan xaafadda hulwadaaki waa gartay marka waxaa laynoo sheegay in goob maqaaxi aheyd uu ka dhacay bal maxaa nooga sheegi kartaa
may qaraxu ma ahayn mid dhulka lagu duuga bombada gacanta laga tuuro ahay hal qof oo meesha joogo markaas oo ka ku dhacay qofkaas hore firqada gaawacuna ilaa inkastau ilaa toban u gaaraa meeshaa jaay aheyd dhagaxaan faniina ilaa inta gaxaysa gaawac ilaa tobanii wacagaa uu la gelgela ilaa sideed ilaa toban inta ka gaxayso dhimashadu laakiin waa halkaas waaya goob nuuceebay ahayd goobta qarax uu ka dhacay
goobta waxay ahayd meel magaalada laga ilaasho markii horeeto ciidamada nabadeebeynta madowda afrika gaar ahaan qaybteeda walaa hiil walaalo jabuuti ay degnaayeen haddaana ciidamo dowladda ka mid a lagu wareejiyo waay
waaya ma dadka waxay gaareen ciidan oo weeyey mise waa dad shacab ah
qofka horta ku dhintay waa nin oday horta koowaad iska xanuunsan oo madaxa looga jiro laba wiil oo askaroo iyagana meesha difaac yar ugu durayna iyagana gaawaca gaaray dhimashadu laakiin waa halkaas oday oo madaxa lagu diro wadada iska maraay waay waxaa ii sheegtay in dhaawaca eh, uu ku dhow yahay toban ruux marka intaas ma ciidamo meesha joogaa mise waa dad shacaba
dad shacab u badan yihiin askar labale ugu jirto waay laakiin eh, goobta waxaa ii sheegtay inay ahayd bar control oo ciidamo ay joogaan Eh, haddana waxaa ii sheegaysaa in dad shacaba ay wax noqdeen
walaalow eh, barta kontarool ma- magaalada gudaheeda meel ah waayo difaaca looga jiro wado yaroo magaalada baabuurta ku timaado lagu baare eh dhammaana xaafadaha kugax yaallo oo magaa waa la wada degan yahay xaafadda magaalada ge- cirifkeeda qayb ka mid ah qaybtaada oo sukane waxa weeyaan waa dad deegaanaha degan qaybteeda xaggaana waxaa degan waa xeeraha ciidamadu degan yihiin afkeeda hore waa waa gartay marka
ciidamada dowladda kamid asigana giddigaan bari lagu dilay kaasoo kooxaha hubaysan ay dileen ilaa haddana heebtooda aan la garanayn
waa gartay Eh, wa- waayahay marka eh, waa sidee xaaladda eh, guud ee magaalada caawa
magaalada xaaladeedu ayaa saabaniya magaalo iska degan ma hayno magaalo aanan xaskilooni ayna jirin laysku qacayo laysku furanayo magaalada amnigeeda faraha ka baxay waxa weeyaan magaalada in muddaaba waxaa yihi hub aana magaalada laga saarin iyo dad siyaasad aan loo heshiis loo bahayn marka magaaladu aad ayaan taab u kacsantay xaaladeeduba mid hadda ma ahan aan hal maalin iyo hal maaha habeen lagu soo koobi kara ma magaalada amni xumo kii ugu darnaay wajahaysaa waaya eh, dhacdada markaa usoo noqono eh, ma- marka eh, dadka eh, hadda caawa waxaa lagu dabiibayaa cisbitaalada eh, magaalada beledweyne
masaalada gidiga ba- oo howlwadaaga la geeyey qaarna gidiga bariyaa loo soo gudbiyey hadba say u kala daran yihiin waxa weeyaan marka eh, wixii gaawaca kollay isbitaalada ka gabo meesha lagula caaraa waaya marka ma- abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablicathonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxay dhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno khataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray waqtigii aan u istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata kusoo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wadajir ah u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad leh. haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa call centerka lambarka gaaban ee labaatan laba labo fariintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed
yaa ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba labo afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda aan xaduud aan lahayn waa beeley boqorka badda cagta
beeley bidix iyo midig buu waddan iska dhalin ma laban shanta qaar adduunku ka dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry waaygaan sabaxday iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
hagaag ee dhinaca kaleetana madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh xa- shariif sheekh axmed iyo siyaasiga cabdullaahi sheekh xasan oo ee, maanta ka qayb galay madal ballaaran oo uu sidoo kale gobjoog uu ka ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka muungaab ayaa dhammaantood waxay ka hadleen xaaladda ee taagan wakhtigan ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyaga oo si wada jira hoosta uga xariiqay sida ay muhiim u tahay in wakhtigan xasaasiga ah dalka uu helo juho sax ah oo doorasho kulamadan waxay ima- eh, hadalladan waxay imaanayaan iyada oo eh, shirka golaha wadatashiga qaran uu ka furan yahay magaalada muqdisho haddaba waa kuwan eh, xubnaha eh, hadallada ay ka jeediyeen maanta eh, munaasabadii ka dhacday muqdisho
sayid maxamed daa waxaa la yidhahdaa gabadha hablaha aad bay u qurxan tahay hadda ka hor laakiin way gaaban tahay marka wuxuu yidhi adeer gabadha waa qurxan tahay waa gaabanta kala saar bal maaha kuwa gaagaabanaan wax ka sheegaya wax dhacay un baan ka hadlaya ujeedaha marka tiimka hadda xukunka haya waxaan leeyahay axzaabaa la isku dooranaya dimuqradaa la isku dooranaya qof iyo codaa la aadaya xisbiyaduna saddexay ahaahayeen saddexdana waa saddex annaga aan ognahay ma shaqaynayso waxaan ogolnahay in doorasho la aado in qof iyo cod la aado in dadku cidda madaxda u naqaysa iyagu soo doortaan wax dhibaataa kama jiraan dastuurkana waa ku qoranta laakiin adiga ma xidayn kartid xisbiyada waa inay iyagu haraan shuruud sameey xildhibaanadu maanta waa arkaya waa way ansaxsheen dastuurkii qaybihii lasoo hormariyey oo dabcan ay ka muuqato in cunta idaajaal laga booday albakro iyo maa'ido la akhriyey wax badan oo ka horreeyey wax maanta la la ansixiyebaa meesha yaalla wuxuuna waxaa la rabaa inay dee lama rabaa fatuuminuna bacd kitaaba takfuruna bacd waxaa la rabaa hal dhinac in loo guuro four point five anna waa naqaan dimuqraadiyad iyo axsaab waa la yaqaan iyadan marka tusaalehaan afarta cutub oo hadda maanta xildhibaanada saaxiibada halkan fadhiya ay gacanta u taageen waxay ila tahay akhrin kaloo badan ay u baahan yihin kuwa lasoo dhaafay waxaa loo soo dhaafay oo ay kamid tahay caasimadii inaan laga hadal oon xaquuqdeedii laga hadal oon lagu soo darin ama xataa marka laga hadlayo la yidhi madaxweynaha soo magacaabayo haddee beledweyne in doorasho ka dhacdo oy baydhabo ka dhacdo oy boosaaso ka dhacdo muqdishona aanay ka dhacin waxaa la ansixinaya waa sidaas marka waa arrin u taalla shanta milyan oo degan magaalada muqdisho u malayn maha inay taasi saas ku horgelayso kama hadlaayo galabta hadal oo oo siyaasadeed oo weyn laakiin waxaan rabaa waxaa la sheegaya in la fasiri karo xisbiyadu hadda boqol ku dhawaaday ku sharci ku haystaa waan ognahay inaan boqol xisbi sharuudaha buuxi karin laakiin adiga ma samayn kartid inaad tiraahdo wad- waa inay intaas ahaadaan xisbiyadu waa furan yihiin shahaaday wada haystaan kan xasan guddoomiyaha ka mid kayaha ka mid ah isku warqadan haysanay aniga isagu sharuudihii sharcigu sheegayey oo hadda intaan ka xusuustay ay kamid ahayd inuu gobolada kula hado xafiisyo in xisbigu haysto toban kunoo toban kunoo cod oo yacni haysata kaarka inta dastuurka ku qoran laftirkaana balagalan rabta intaadan adigu aadan u sameynin waddo gaara oo adigu aad taqaano marka islaan baa laga sheegay dadka soomaalida oo yurub joogaa ta odagii jaadcon ka noqday si ilmihii u waday iskoolka ugu waday dugsiga ugu waday maalinka dambe waxay tiri jimcaha khudbaa la gaaray khudbana sida caadiga ah haweenku ilmaha ma wadi karaan masaajidka abala waxay tiri ilmaha ama kiniisadda u wada ama masaajidka u wada maanta marka madaxweyne xasan ow ama taanu niqiinood meesha dhowrka jeer ku timid nagu wad ama axsaab haddii la aadaa iyo dimuqraadiyatan dastuurku sheegaan lagu wad adigu un mid oo oo la fahmi karo on kaliga aadan aqoon oon kula aqaan karno nagu wad wax kaloo dhiba ma jiraan dimuqraadiyad xisbi waxaan aaminsanahay aniga marka lixdankii kuwii jira laga soo tago kuwa hadda jira xisbiga ugu horreeya ana aasaasay saddexad bishii saddexaad laba kun iyo tobankii ana aasaasay xisbi ajir kalena kama rabin in madax lagu noqda loo aasaasay Een, ilaa haddana waa suuroobi laada marka haddiiba hadda dowladda jirta ay leedahay one man one food aan aadaynaa onefote dadka cudayn lahaa waxay rabaan in loo sheego qaabkay u cudayhayaan amnigeedii imkaaniyaadkeedii sharwadihii dastuurku sheegayay waktiga dhiman oo annagu intaan ognahay hal sanaya bara inta qolada kale ogtaha ma ogi oo filada joogta laakiin annagu waxaan ognahay dowladda waxa wartay hal sanaya bara marka hal sanaya baraan ognahay hal sanaya bar waktiga dhiman iyo waxa loo baahan yahay inayn iskeeni karin waa muuqata laakiin soomaalidu wax dhexe waa ku heshiin kartaa oo yacni tii dimuqraadiyadda rasmigaana aan ahayn tii four point five kana aan ahayn laakiin waxay rabtaa isla ogolkii madaxweynuhu noo sheegi jiray waagii hore iyo madaxweynaha kale noo sheegi jireen isla ogolkii aan laga rabaa kaliya marka waxaan siinaa waktiga gebagabadii la joogaa waxaan mar kale u hambalaynaa dhalinyarada waxa anan ka munaafiqeyneynin cidda madax lagu yahayo waa idinka kuwa soo noqday ee dagaalada kusoo noqday idinkaa u dagaalan kuwa adduunka ka cudayana dhalinyarada u cudaysa marka waa inaad doorkiina xajisataan aan siyaasadda wakiilla idinkaga ahaanin doorashadana waxaa la rabaa markaad madax noqonayso inaad wax soo barto xisbiga wax lagu bartaa siyaasadda isaga dhexdiisay ka bilaabataa in isaga lees doorto golayo dhexe la doorto guddoomiyada la doorto xisbiga cud kusoo kala baxo horta isagu kadib soomaalida uu la tago markaa cidda uu isagu agaysan marka waa iskoolkii siyaasadda lagu baraya xisbigu waa mahadsantihiin markana idin hambalinaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaam kadib runtii aad iyo aad aan u faraxsanahay inaan kasoo qayb galo siminaarkan gaaban oo noo soo agaarsiimay xisbiga wila qaran taladeeda iyo towjihadeeda uu leeyahay madaxweynihii hore soomaaliya madaxweyne shariif sheekh axmed waa arrin aad iyo aad u wanaagsan maxaa yeele markii la doonayo in shaqo wanaagsan la qabto oo shaqo qaran ah waxaa ka horeysa horta wixii shaqada la qabanaya in cilmi iyo ogaal loo yeesho wax walba waxaa u asal iyo asaas horta inaad waxa aad ka shaqaynaysid aad fahamsan tahay xisbi muxuu yahay waa noola sheegay markaan inaad mabaadida guud ee aan fahamsanahay dhalinyartana de waa jiilka maaragta mustaqbalka iyo jiilka haddaba markaan dhalinyartii markaa in loo qabto siminaar caynkan oo kale ah runtii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan bulshadana dee waxaa biri mataqaana ay ku taagan tahay dhalinyarta markaan dhalinyartan soomaaliyeed ee gabdhaha wiilasha eh ee halkan galabta fadhiyaan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay soo dhawaada runtii waxaa waaye waqtigeena qaaliga ah aada soo qaybteen siminaarkan qiimaha badan aad degeysateen waa bilow waxaan rajeynayaa inuu sii socdo midkaan iyo midka badan ay halkan ka qabsoomaan dabadeedna gacmo wada jiray wax ku gooyaane sidii wadankan loo samata bixin lahaa oo dowladnimadiisa meeshii la doonaya mataqaanaa u wanaagsan la gaarsii lahay la iska wada kaashado marada mar saddexaad waan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu
gudoomiye mungaab gudoomiye cabdulaahi sheekh xasan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta maanta meesha fadhiya dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba bahda saxaafadda waxaan idinku salaamaha salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waa munaasabad qaali ah anuga mahad celiya ustaad axmed cabdalla muxaadarada qayimka oo noo soo diyaariyey inkastoo waqtiga lagu cariiriyey laakiin waxaan rajeynaa maalmo kaligiisa inuu heli doono insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas markaan ka gudbo dhammaanteen halkan waxaan u joognaa munaasabadan furitaanka seminaarka dhalinyarada lagu wacyigelinaayo ama lagu baranaayo axsaabta siyaasadeed taariikhdooda qaabka ay u kaasaasan yihiin maxay soo kordhinayaan see looga mid naqon karaa oo runtii ah arrin aada iyo aada muhiim u ah in dhalinyarada soomaaliyeed jiilka cusub ee waxbartay ee maanta yacni higsanaya inuu dalkan hogaamiyo gaarsiiyo himilooyinka iyo ujeedooyinka dadka soomaaliyeed ay filayaan inay gaaraan in lagu tababaro fursaddaas waxaan hubaa dad badan oo soomaaliyeed ma helin looma diyaarin aragti siyaasiya ama xisbi siyaasiya inay ku dhex barbaaraan ujeeddada loo sameeyeyna waxay tahay inay fududaato jihaynta siyaasadda dalka oo aada og tihiin xilli adag inay soo martay welina ay gebadhaclaynayso shay walbana wuxuu u baahan yahay cilmi iyo aqoon haddaan la helin cilmi iyo aqoontii loo baahnayna ee lagama miro dhali karo howlihii loo istaagay Eh, ummad in la hogaamiyo waa waxa ugu adag oo bani aadam ou sameeyo maxaa yeelay waa qof kula caqliya ama kaa caqli badan kaa aqoon badan ama kula mida kaa khibro badan ama kula mida inaad hogaamiso oo hadaf aada wada leedihiin aa u hogaamisaa arrin fudud ma ah taas marka waxay ku imaan kartaa eh, in aragti midaysan oo midaynaysa dadka raba inay ka bixiyaan ama ka badbaadiyaan dalka marxaladaas inay leeyihiin oo aan hubo dhalinyarada halkan fadhida iyo odayaasha iyo kuwo kaloo badan ay u suurageli weysa inay xambaarsan yihiin dhammaanteen waxaan ka dharigsannahay xaaladda dalku uu ku jiro marxaladda siyaasiga oo maraayo marxaladda amni midda dhaqaale midda bulsho oo kulligooda aanan ku qanacsanayn sida wax u socdaan inaan wax ka bedelnana waxay ku xiran tahay inaan isu geyno awoodeenna fikirkeenna caqligeenna xoolaheenna allana barino kuna ya mataqaanaa eh, kuna dhaqaaqno wadada aan isleenahay ummadda oo ku guuleysan karta intaas markii aan ka gudbo een, waxaan aaminsanahay dhalinyarada maanta joogta inay ka nasiib badan yihiin kuwo badan oo xiliyo badan soo joogay maxaa yeelay maanta waxaa fursad ay u heli karaan inay axsaab siyaasiya ka mud noqdaan aqoontii ay u baahanayaan loo keeno lagu barbaariyo hanaanka wanaagsan ee loo hogaami karo dalka iyo sida loo la- loo gaari karo guulo la taaban karo oo wax ka bedeli kara eh, xaaladda dalka taas marka waa fursad weyn Een, waxaan rabaa marka intaanan taas u gudbin aan aan hore ugu sii socon inaan soo dhaweeyo xildhibaanada iyo odayaasha iyo dhalinyarada eh, xisbiga eh, mataqaanaa eh, sharaf weyn ay u tahay inay ka mid noqdaan xibnihiisa oo qaarna halkaa nala fadhiyaan qaarna ay maqan naga maqan yihiin inaan soo dhaweeyo ugana mahad celiyo kalsoonidaas iyo doorashada ay soo doortaan xisbiga himilo aada iyo aada u mahadsantihiin soo dhawaadan idilaana Eh, intaas markaan ka gudbo eh, waxaan isu sheegnay eh, xisbigan inuu yahay xisbi soomaaliyeed qof walba oo soomaaliya oo mabaadi'diisa iyo aragtida uu xambaarsan yahay eh, ku qanca inuu u furan yahay Eh, mudnaantana waxaa lagu kala yeelan doonaa hadba qofku sida uu uga naqdo eh, waxtar Eh, awooddiisa siyaasadeed awooddiisa caqli awooddiisa hogaamineed aw- awooddiisa kale ee uu ku kabaayo xisbiga taas ayaa la isku abaalmari doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala Een, qorshuhu marka wuxuu yahay seminaarka maanta waa furitaan Eh, in laga soo wada qayb galo oo furitaanka la wada joogo Eh, ustaadkuna markaas dhalinyaradii eh, xiliyo kale eh, mataqaanaa uu hawshii usii wada u dhammaystiro ustaadka keliya maxa- waa di- waxaa diyaara ilaa saddex eh, mataqaanaa eh, aqoon-yahan oo culumta siyaasiga ku takhasusay axsaabta siyaasiga ku takhalusay ku takhasusay oo haddana yaqaana een, eh, siyaasadda dalka taariikhda siyaasadda dalkeena Eh, intaas markaan ka gudbo Een, maadaama dalkaanu uusan ahayn dal eh, eh, fikir badan ka haysta xilli badan lagu soo hogaamiyey eh, xisbi siyaasi ah in loo baahan yahay in horta aadaan u fahmno xaggee laga taraanturooday sida hadda ustaadka uu sheegay lixdankii waxaa soo baxay axsaab siyaasi ah Eh, toddobaatamayadiina meesha waa ka baxeen ama lixdan iyo sagaalkii meesha waa ka baxeen hadda waxaa waxaa dadaal loogu jiraa in xisbiyadii la soo celiyo laakiin haddana thaqaafadii eh, maxay ahaato xisbiga keliya eh, ka dhalatay kow iyo labaatankii sano iyo fawdadii weli waxay noo riixaysaa in hal xisbi dalka uu hogaamiyo oo laga ilaaliyo xisbiyo kale taas marka waxay u baahan tahay in laga loo soo jeedo loo foojignaado Eh, asbaabtu waa kala duwan tahay Eh, xisbi in doorasho lagu aadaa keligeeda macna ma samayso Eh, xisbigii kacaanka xisbi u ahay kaligistalis u ahay xisbigaa doorashada lagu aadayay isagaana la dooranayay africa inteeda badan axsaabaa ka jirta labaatan sano soddon sano maybe ka badan marka midka xisbigaan raadinayna makaasa maya waxaan raadinaynaa axsaab ku tartanta hab daah furan Ab- axsaab ku tartanta hab daah furan xisbigaanu marka waxaa la rabaa inuu halkaas eh, ka abaaro siyaasadda dalka maxaa yeele dib ina dib inaan ugu laabano digti- dictatoriyad eh, dib inaan ugu laabano eh, nidaam kalitalisa eh, lama aqbali karo eh, soddon sano oo dagaal sokeeya iyo kow iyo labaatan sano oo dictatorshiba inaan haddana dib ugu laabano yani xukun qalloocan oo aan waxba laga dhihi karin oo ra'yi lala bandhigi karin oo hadda aada maqlayseen dastuurkii dal waxaa isku haya waa dastuurkii dastuurkiina meelaa la iska dhigay oo lagu ciyaaray markayay tahay inay ka hadlaan eh, waxay waxay tahay inay ka hadlaan axsaabta siyaasiga maxaa yeele ayagaa u socda doorasha ayagaa raba dalka inay hogaamiyaan axsaabta siyaasiga marka haddaysan u diyaargaroobin arrintaas ee waxa la qorsheynaayo inay suuro galaana dhacaysa markaas kadib qayl iyo buuq inay yimaadaan macna ma samaynayso Eh, dalkan waxaa ugu muhiimsan eh, sida eh, raggii iga horreeyay sheegeen waa kalsoonida dalka dadka soomaalida in la dhiso taasna waxay ku imaan kartaa dib u heshiisiin dhaba waa meesha wax joogeen waa meesha wax ka dhumeen waa meesha raadku uu taagan yahay inaan laga habaabinaa la rabaa marka dadka soomaaliyeed waa dad ahal ah waa dad walaalo ah maanta nidaam dowlo isku haya ma jiro waxaa isku haya walaalnimadooda ahalnimadooda iyo garadkooda isku haya ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala in marka loo fududeeyo dadkaas inay nidaam siyaasiya wada yeeshaan oo axsaabta kala galaan oo doorasho wada galaan oo deegaan kastaba doorashadiisa uu geli karo taasaa loo baahan yahay taasna waxay ku imaan kartaa sharcigii la wada dhigtay in la ilaaliyo oo marka wax laga bedelayo nidaam saxa loo maro ayadoo la wada ogyahay lagu qanacsan yahay si saxa loogu bowday ay isbedel ku yimaado Eh, marka eh, waa sii socon doonaa waa sii socon doontaa maxay ahaato seminaarkan waa sii socon doonaa kulamadeenu waa sii socon doonaa Eh, maanta kaliya waxay ahayd furitaan marka dhammaantiin aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
dahabku weliba waa maal qof walbana weliba uska dadaalaya helowshay biyodasaanina nafta daawadiya uu dasaani qof dhamaya naftis degaasee shiradiisa raaxa dareeme dasaaniya leeray wala dalkiyaal dhonku duwinyina biyo dhammaantiyo shirkado dalkaana iyo hay-ado dadaalow ido iyo dugsiyada mayka waayo biyo dasaani nafwalba dalbadaasa biyo walba dasaani oo dheh wali kale isku dhaaf dasaani biyo dasaani waliba waa biyo caanka ee adduunka si isku mid ena lanku isticmaalo qaarada yurub sida afrika iyone ameerika iyo ontiyo hankubana warshada luhubiyo waltarsho weliba siroogta ee kormeer lankusuubiyow ontiyo yaalan goobo ganacsiga biyo dasaani weliba waa biyoonka tayda fayla weliba noocyashal duwan le welibana ku mid aha dasaani watarkii hore aadan araga jarti oo hadilaa kordhi dasaani limon dasaani strawberry oo dhadhanshaada ka heli doonta biyo dasaani weliba aad ka heli doonta goob kasta oo ganacsi weliba walsoo saarka shirkadda u b c coca cola shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay baka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay ee dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casriyo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadilka yiraax iyo uu ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walba la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegii caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama taree biyaano ama wixii faafaahinta si dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
i b s bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogtay eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si fari ah dalmar elite mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada abahwadaagta la ah i b s bank kulmihi mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexe ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobaylka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda ma doonaysaa daryeel caafimaad oo dibadda ah shirkadda isbitaalada ajibadem oo ah hogaanka shirkadaha bixiya adeegyada daryeelka caafimaad ee dalka turkiga ayaa kuu diyaarisay adeeg cul ah kaas oo ay ku taageerayso bukaanada ajaanibta ah ee qaba baahiyaha caafimaad waxaad isbitaalada ajibadem ka helaysaa adeeg daryeel caafimaad oo tayo sare leh ugana wacan tahay qalabka tiknolojiyadda casriga ah iyo dhakhaatiir adduunka laga yaqaan oo u leh khibrad sare baarista iyo daweynta cudurrada sida kansarka bedelidda kelyaha iyo beerka qaliimada maskaxda furidda xididada wadnaha daweynta dhalmala-aan iyo kuwo kale la soo xiriir wakiilka rasmiga ah ee jibaadam u jooga muqdisho mudane xamse cumar si aad u hesho talabixin dhakhtar oo wadata qiimeynta qarashka kaaga baxaya daweyntaada ka hor intaadan soo safrin iyo sidoo kale caawimaada soo saarista fiisaha kireynta hotel kugu habboon magaalo joogaaga iyo diyaarinta turjumaan soomaali ah oo kaa caawiya muddada aad safarka daryeelka caafimaad u joogto dalka turkiga kala xiriir xamse cumar hadda eber lix hal hal toban iyo saddex siddeetan iyo afar lixdan iyo shan ama eber lix hal shan lixdan soddon iyo saddex sagaashan iyo sagaal shirkadda daryeelka caafimaad caafimaad ee ajbaadan waa barta cusub ee baahidaada helidda daaweynta caafimaad
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu ileenahay saaxiibayaal wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxa uu maanta uu hortegay mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya halkaasi oo uu khudbadu ka jeediyey waxaa sharaf ii ah maanta inaan hor imaado xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliyeed oo aan hor keeno laba sharci oo waxtar weyn u ah beeralayda soomaaliyeed mudane guddoomiye iyadoo aanu fulinayno siyaasadda dowladda soomaaliyeed ee hadda jirta ee ku saabsan kobcinta wax soo saarka iyo taageerada in la siiyo dadka soomaaliyeed ee ku mashquulsan inay cunto inoo soo saaraan beeralayda soomaaliyeed waxaanu maanta halkan hor keenay laba sharci oo wax tar weyn u ah sidii aan sheegay beeralayda soomaaliyeed sharciga koowaad waa hindasharciyeedka badbaadada dhirta sharciga labaadna waa hindasharciyeedka abuurka iyo noocyada dhirta mudane gudoomiye maalmo ka hor sidoo kale wasaaradda beeruhu halkan golaha aqalka sare waxay hor keentay laba sharci oo kale oo mid lagu dhisayo hay-adda maamulaysa saddexdaa sharci labadaanu maanta wadno iyo kii la socday maalintii hore oo hay-adda saris sharcigeedii iyo waxaanu hor keennay sharciga kimikooyinka iyo sumaha beeraha saddexdaa sharci iyo hay-addaas oo ku shaqayn doonta mudane guddoomiye muhiimad weyn ayay u leedahay kobcinta wax soo saarka dalka iyo sidoo kale taageerada iyo siyaadinta wax soo saarka beeraha soomaaliyeed saddexdaa sharciya hay-addaas mudane guddoomiye hore ayaa loo sanadkii loo loo broses gareeyey ama golayaasha loo horkeenay gaar ahaan golaha shacabka labaatan iyo toddobadii bishii labaad laba kun iyo labaatan ayaa la horkeenay golaha shacab golaha wasiirada ee dowladdii markaa jirtay ee tan ka horreysay labaatan iyo toddobadii bishii labaad bay ansixiyeen afar iyo tobankii bishii koo koo iyo tobnaad laba kun iyo labaatan ee golaha shacabka ayaa ansixiyey markaas lama horkeenin aqalka sare madaxweynihii xilligaas mudane maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu saxeexay baahidii loo qabay awgeed sidii doonto markaas aqalkan ha looga yaan loo horkeenin laakiin wuxuu saxeexay soddon iyo kowdii bishii labayo tobnaad laba kun iyo labaatan markii dowladdan iyo xukuumadda dan qaran timid sida nidaamka uu yahay dabcan shuruucdu ay marto waxaa la go'aamiyey in dib broseskii loo soo geliyo sidaas awgeed ayaanu horgeynay golaha wasiirada labaatan iyo toddobadii bishii tobna- toddobaad laba kun labaatan iyo afar oo ay ansixiyeen Ee, sidoo kalena golaha shacabka ayaanu horgeynay shantii iyo toddobadii oktoobar oo bishan aan weli ku jirno ah. maanta oo bishu tahay labaatan iyo sideedii oktoobarna waxaanu horkeennay ee, labadii ugu dambeysay golaha aqalka sare mudane guddoomiye iyo mudanayaal ee, beerel- shuruucdaasi intii dowladdan jamhuuriyadda saddexaad la dhisay waa markii ugu horreysay wax ku saabsan beeraha soomaaliyeed taageeraya la hor keenay golayaasha iyaguna waa kna dibba u noqdeen oo uma dhaqangelin laakiin waxaan rajaynaynaa hadda inay dhammaystirmaan oo lagu shaqeeyo hay-addaas iyo saddexdaa sharci waxay wax weyn u tarayaan beeraleyda Een, kobcinta wax soo saarkooda waxay wax weyn ka tarayaan badbaadada dhirta oo mudane guddoomiye ee, dhirtu sida bini aadanka xanuunada looga waardeeyo ee looga waardeeyo xanuunada faafa dhirtuna saasoo kale ay leedahay xanuuno faafay leedahay oo laga waardeeyo waxaana qaada dhirtaa qaada sida dadkuna dadka u qaado dhirtana dhirtaa qaada innaga dalkeennu waxaan dhihi karaa waa dalka ugu nasiibka daran marka la fiiriyo badbaadada dhirta sababtoo ah dee maalin kasta ma jiro dal adduunka inaad ubax ama u qaado qoyskaaga waxay u baahan tahay shuruuc badan ma qaadi kartid laan yaroo ubaxa ma qaadi kartid innaguna maalintii gobolladeenno dhan ayaynu diyaarado dhila geynaa oo xanuunno wada oo qaad la dhaho aan geyna taas waxay keentay in had iyo jeer dalkeenna xanuunno cusub oo dhirta ku dhacaya lala kulmo in mooska oo lagu soo duubo galkiisa jaadka uu dhibaato badan kala kulmo inuu xanuunno cusub mar walba wajiho marka sharcigani shuruucdan gaar ahaanka badbaadada dhirta iyo abuurka abuurkuna saasoo kale weeye haddii abuurka laguu keeno aanu dalkaagu oqoon ciiddaadu oqoon xanuunno cusub baa ka dhaalan karaya kimikooyinka oo hadda la- oo tii hore markii hore la idiin keenaya hadda jawhar markaan safarada ku tegay gobollada afar baan ku soo maray ninbaa beertiisii sunta waraabaha markii dee u arkay beertii oo baaba'aysa sunta waraabuhu ku buufiyey waa cuneen qoyskii dad baa ka dhintay jawhar hay-addii waxaas kala nidaamin lahayd weeye hay-addaan wadnaa wi- hay- shuruucdii waxaas lagu badbaadin lahaa weeye shuruucdaan wadnaa taas waxa dhici karta in innakana saamayn ayna ku ina ku yeelan karto haddaan loo helin nidaam iyo sharci lagu kala xadido lagu kontaroolo haddaan la helin waxay dhibaato u geysan kartaa sida ninkaas iyo qoyskaasba ay u geysata caafimaadka dadka soomaaliyeed markaa mudane guddoomiye iyo mudanayaal een, si aanu dhibaatooyinkan wax yar ka taataabtay kuwa badan oo kalena jiraan aanu wax uga qabanno beeraleyda soomaaliyeed oo ah dadka ugu qiimaha badan dadka soomaaliyeed adduunka dowladuhu dadkay ugu taageero badan yihiin waa dadka wax soo saarka dalkooda qaabilsan oo waayo waa dadka noloshooda adduunku maanta wuxuu ka shaqeeyaa wax la dhaho food security gaar ahaan sidii uu u dhacay dagaalka ukraine oo labadaa dalee dagaalamaya dalaal aad iyo aad adduunka cunto badan u geyn jiray ahaa waxaa laga hadlaayo la- had iyo jeer golayaasha looga hadlaa hadduu heer madaxwe- heer kastuu yahay sidii sugnaan cunto loo heli lahaa waxaa lagu tilmaamaa food sovereignty dalku xor maaha haddii aanu cuntadiisa aanu aanu iskaga filnayn dal xora maaha la dhaha xornimadu maaha oo keliya in qofka midab duwan ama ka- ku haysta oo militarily uu ku haysto laakiin haddii cunto ahaan lagu haystana waa isku midkii waada cuntada xor ka ahayn innaka waxaa lagu qiyaasaa inaynu cuntadeenna boqolkiiba labaatan iyo shan aan aan awoodno gudaha ka soo saarno waxaa kale oo dhan innakoo badle oo berri leh oo khayraad aad u badan leh taas baanu midaan gudoomiye mudanayaal doonaynaa wixii aan ka qaban karno inaan ka qabanno kordhinno wax soo saarka een, si cilmiyeysan oo aan dhibaato ku ahayn shacabka soomaaliyeed iyo dadka cuntada cunaya insha allahu tacaala marka waxaan idinka codsanaynaa anigoo og inuu dhow yahay xidhitaanka golayaasha baarlamaanka soomaaliyeed mudane gudoomiye iyo guddiga ku shaqada leh ee walaalaha ayaa waxaan ka codsanaynaa in afar saddexdaa sharci iyo dhismaha hay-adana loo dedejiyo si aan u taageerno beeraleydeena danyarta ah ee soomaaliyeed ee muddo soddon iyo dhowr sano aan helin wax taageera een, adduunyadu dhaqaalaheeda inta ugu badan waxay ku kabtaa beeraleyda marka inaynu inakuna intaa ugu deeqno ayaan codsanaya mudane gudoomiye labadaa sharci ee maanta aanu halkan akhrinta koowaad keennay ee hindisa sharciyeedka badbaadada dhirta iyo hindisa sharciyeedka abuurka iyo noocyada dhirta inaad noo- noo- noo- naga aqbashaan oo naga naga qaabtaan
abka dahabalaas
waa hagaag dhegaystayaal gudan caawintaas ayaan jecla inaan kusoo gabgabeeyey barnaamijka wareegga wararka oo aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho midlaana barnaamijkan nabadgelyo